manaha bismillahi raxmaan raxiim waxa wey waa nasiib daro wey nasiib daro in maanta magaalasa ay dhiig soomaali dhaco wax allaah wax micnu ku fadhiyaa iyo sabab uu ku dhacaa aana jirin ay tahay un laabkac khiyaarnimo iyo qabiil waan aad baan uga sannahay dhacdadaas waxaanan anagu aragnaa in waxaasi tahay doorashada lagu doortay lagu qaldamay saramaajo in waxaaso dhan la horseedo wey wax hadda muqsho ka dhaca maalinkasta arkaan xildhibaanada lagu lagu dhaca guryahooda loo diida inay xitaa hadlaan ku shiraan meelo waxa weeye soo noqosho magaalasa camalkii iyo qadiim nabadii magaalasa fisiyaad bare oo soomaali ku burburiyey farmaajo lasoo galay wadanka waa tahay taa maxaa ku cadeyn kartaa siyaasi
waxaan ku cadaynaynaa ilaa laba kun iyo kowdii dawlada laga sameynaya soomaaliya ilaatii cabdiqaasim ilaa ti ilaa ti cabdilaahi yuusuf ilaa ti u dambeysay xasan sheekh tolaa iyo reer hebelaay ilaa haysata magaalada saaye laga bilaabo kenya kismaayo magaalada saaye kiilaka shanaad magaalada garoowe oo layn caynkaas ah oo ku salaysan qabiil
waa tahay madaxweynaha somalilan muuse biixi oo maanta dagaalkan ka hadlay mar hargeysa xuska dabaaldega somalilan markii madax banaanadeeda ay ku dhawaaqday ka hadlayay munaasabad waxa uu carabkiisa ka ilaaliyey puntland dowlada federaalkuna dagaalka dusha kaga tuuray cidda aada la dagaasheenna waa ciidankii puntland bal halkaa ka waran maxaa sababay
wax gudaad yeelata ma jirto waa halkaa reerbaadegana oo degmooyinkoodii maamul ka samaystay nidaam ka samaystay nabadgelyo ka samaystay dalku waa somaliland iyo soomaaliya anagu waxaan xuduud la leenahay soomaaliya reerlama lihin reer ma yeelan karo magacaasi xuduud ma yeelan karo oo dal kale kuma duuli karo waxna waxa weeye farmaajo iyo jamaalinka ilaa banaaniga ay horta waxaan ka shaqaynaya waxaanu sheeginaa in muqdishada ay ninkaga soo duulayaan inaan anagu kaga kaga taga badnahay oo hadduu dagaalku bilaabmo aanu ku joogin tuurane xamar la soo gaari jiro muqdisho iyo hargeysa iyo xamar waa isku xidhan yihiin oo muqdisho imaaneysaan
muqdisho iyo xamar waa iyo hargeysa waa isku waa dalka waa labadii magaalo ee magaalada saaye waa caasimad ee labadii soomaaliya lixdankana dabcan isku darsamaan markii dambana ka wada dagaalamay nidaamkii faashilka ahaa magaalada soomaali baabiye ilaa maanta soomaali isku aamin laadahay qabiilba ku dhisnaa marka ma suurtagalna in soomaaliyo iyo magaaladaas farmaajo inay intan dawlad baana soomaaliyeed inay xoolaha soomaali lagu siiyo inay dad dagaal dambe ku sameeyaan soomaali isudibaan iyagoo ay nabad ku fadhiyaan muqdisho suurtagal maha engineer faysal laakiin sideedii bishii january ee horaantii sanadkan baa ciidanka somalilan duulaan ay ku qabsadeen tukaraq ilaa iyo maanta siyaasiyiinta somalilan iyo madaxda somalilanba waxay ku celcelinayeen in tukaraq ay soo dhaafi doonaan oo ay iyo cada oo garowa salkeeda imaan doonaan haddana waxaad leedahay tukaraq ku ekaan mayne waxaanu imaaneynaa muxuu ahaa magaalada muqdisho oo dowlada federaalku ay degan tahay buu dagaalka soo gaari doonaa intaas haddaad tukaraq soo dhaafi weyseen ma hadda kadib waa soo dhaafaysaan somalia ma lihin mushkilad waxa wey waxaa leedaha wax wada yeelana soomaaliya isku isma afkaran waxaan ku hadduu dagaalkan ka bilaab ku joogi maayo wuu isqabsanaya dadku waa qabaa'il dagaal qabiil soco wuu isqabsanaya baan ku yidhi anagu adeer waxa dagaalamaya miyaanay ciidamada somaliland iyo puntland ahayn ma maleeshiya beeladiya
waxaan ku yidhi dagaalkan ay soo qaadeen farmaajo waa dagaal qabiil baan ku yidhi afsoomaali waxa waxda waxaan ku diidaya in in in inaan kusiiyo idin siiyo magaalada saaye magaalada saaye interview ma garanayno saaxiib shifada waa isma afgarano waxaan ku yidhi dagaalku wada dagaal waa dagaal qabiil baan ku yidhi ilaa kismaayo isqabta ilaa midoob kasoo bilaabaan ku yidhi
marka ma waxaa halkaa ula jeedaa ciidamo dowlad goboleedyada xagga maamulada ka dhisan ciidamo halkaa ka dhisan baa dagaal ku jira garanay waxaan ku leey waxaan ku leeyahay ciidanka xamar jooga ee reer xamarka ee reer u s ka soo jeeda qaadan lahayn cid dagaalmaysa inaan reer ahaan laiskugu tago somalilan aha taasaa kuu sheegaya oo reer ahaan laisku abaalooday u c ciidanka haysto farmaajo maaha ciidan isleeyahay reerkoodi maaha waa ciidanka u s u badan waa ciidankaas waxa kule ka raali noqon maayo inuu inuu farmaajo somaliland yira waan dumayo waan baabinaya mhm ka raali noqon aanu iman mayna laakiin dadka ilaah halkaas waan ku leeyahay ciidamadaas waa ciidamadayadii waan soo wada halgenay dugniga ka saarnay soomaali waa kii baan ku leeyahay saasaan kula jeedaa waata Eh, mudan anaga- gudoomiye dabcan halkan lagu dagaalamayo n eh, dad shacabaa degan n waad la socotaa oo xataa n adigu ku dhowaad n shan kun oo dad reer miyi u badan baa ku barakacay dagaalka khasaaraha ugu badan dadka shacabka buu gaarayaa xal kale oo dagaalka aanan ahayn somalilan iyo eh, dhinacan kale ee dagaalamaya ma heli kartaan oo deegaankana lagu nabdeeyo
waxaan ku anigu ni anigu aan ku warana waxaanu kari karinay maalintii tunqara qabanay ilaa gadu waana socnaan kari karinay Mhm, laakiin laakiin international communityana jihaarkiina jooga mhm, markii baan ka joognay mhm, markaan tagnay tunqara dad dadkii deegaanka deegaan noo yeedho in maamul noo sameeya mhm, oo ciidamadan naga qabta soomaaliya kasoo jeeda naga celiya mhm.
oo waan la caddugaa meel aan shacbigu anigu aanan u diyaarganayn ma tagno meel shacbigu aanan noo diyaarganaynin oonu odhanin noo kaalin maamul noo sameeya ma tagno nabad baan ku dhex meel kasta jeclay aan maamul ku sameyno ma jeclay aan xoog qaabano meelna Ee, markii aanu joojinayna iyagu ilaa afar biloodna way soo way sii soo habawacanayeen ilaa waxay ka keeneen dowladii soomaaliya raggii dhiigiga hor u laayay militarigaaba uga yeedheen maraykan uga yeedheen oo ay ka kaalay idhaahen intaa anugu waan duqaadinay intaa wayna soo weerarayeen shalaytay iyo maanta ayagana soo weeraray maantana halkaa waan fadhiisanay waan socon karnaa waan tegi karnaa garoobi waxaa laga hayaa ma jiro laakiin anagaa diidina inaanu maanta soomaali diid ku daalino anagaa diidina inaan gaala xamar jooga inuu maanta isku kaayo doo dadka aanu soomaali ugu sokeeyaan beledka nahay Mhm.
bacdi beledka wadayaan nahay inaanu maanta isku anaga ay- ay- anagaa diidina inagana waxaan leenahay dagaal loo baanee hadday leeyihiin wa- ay hay- haystaan ee soomaali ay leedahay ee waxaan haystaa xuduudaha Mhm.
ayaan ka hadlinaa xuduuda ingiriiska tayaaniga udhexaysay waxaan ka qabnaa kuweshan maray ee diyaar baan unahay wax badan maxaa caddeeyeen Waa tahay.
maxaa caddeeyeen lixdan kilomitr ku jiraan ku keegiye lixdan kilomitr inuu maamkooda tusiyo oo tiu yahay internationalka auda lagu ogaa u yahay Eh, laakiin suurtagal maaha alooleen waxaa burburay burburay soomaalaha burburdhay oo qabiil ahaan baan meel isugu tegaya ade wax suurtagali maaha marka xuduuda somalilan ma
hadday soomaal burburin international borders may burburin international borders adduunka yaqaanay auda jaadkeed ku taala unta ogoshahay damay burburin reerna ma bedeli karo reer mafraaji ma bedeli karo anagu dhulkay jubaland maaha aha hadaa jubaland la qabsaday jubaland la qabsado lagu nagaaday Mhm.
somaliland lagu nagaani maayo somaliland lagu nagaani maayo somaliland lagu nagaani maayo somaliland lagu nagaani maayo waa tahay Hadda marka wax- wax- ugu dambeyn su-aasha n mudane guddoomiye aan rabo n inaan ugu dambeyntii ku weydiiyo waxa weeye eh, dagaal xal ma ahan colaad waa la socotaa soomaali intaasoo sane kusoo jirtay n maxaa hadda soo jeedinaysaa
meesha waxaa soo jeedinaa farmaajo rumaajo iyo jamaal sheeka dareeda ku sheegta caruurnimada ah caruurnimada caruurnimada ah dad aan caqliga ku sheeka dad waagaa ku sheekatan karin ha ku sheekayso haddana wax adduunana waxaan leenahay war maamulka ayaad samaysatay ee beeraysan nabad baad gaadhay horumar baad samaysatay yani kuwa waxba qabsan kari waaye yani waxba dibadda ka yimi waxba aan ku darsan dalka yani kaagurin anigu nabad baan rabnaa weliga cidkubaan gurinta dhalaataya sida soomaaliya isdilishay waxaan waan wax danjoon ka gala ma jiro dhalaabo ma hayna soomaali Oday waxaan idhi anagu soo midnimadii way khasaartee inaan nabad ku noolaano oon dhulkeega dhisano oon horumarkeeno oon sharaftii soomaaliya soo celino ayaan idhowrina cidna ma haysano cidaas oo dhulka ma cidna wax maan qabeen waa maalintii aan dalka qabanay waxaan socdaan karinay ilaa gaalka ayaan socon kari jirin ay diidii uhaysi waa xidhahan socon soo socda ilaa gaalka ay waanu diid waxaan anigu xadkayga dhaafsanay dibna xadkiina qabsa wakiilaa baan eela qabsa ilaahay naxariisaan siiye haddaba hadda dadkii dadkii waxaa waxaa nolosha iyo mustaqbalka dowlada waxa sameeya Mhm.
dowladaha guuli- dowladaha guulaysaa sameeya Aha.
eedadii laga guuleysay dowladii laga guuleysay ma sii diray sanad labaad hadduu maanta farmaajo inuu laga fiiro marka dee soo celiyo xukunkii kaashiina iska celiyey marka waxaan leenahay magaalada muqdisho talada misaanad sameeya muqdisho ay talada noo taala inaanu soomaali dejino oo sidii u s s n sheekaysano oo soomaaliya laga dhigo maamul wanaagsan oo xaqa laga dhiso haddaan filiga gelin haddaan farmaajo u sheeg